بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين inta waxaan rabnaa inaan uga hadalno nuqdo yar oo kitaabkii ku saabsan almukhtasar lilimaam almusani oo aan ugu magac darnay manhaj lmusani fi lmukhtasar manhajka waa ahamu diraasa xowla alkitaabi almujmaci sharxuhu kitaab kastoo la sharxayo in manhajkiisa la ogaado waa nuqdada ugu muhiimsan weeyaan waxayna ku fiican tahay aslan manhajka in laga hadlo kitaabka markii la sharxo oo akhrin lagu dhammeeyo oo inta oo kitaabka lagu dhex jirana calaa niqaad laga qoro waxaa kitaabka dhexdiisa ku imaanaya oo imaamka ku daraya ama ka goynaya ama hadalkiisa manhajka laga sameeya marka maadaama kitaabkan uu cusub yahay tahaaro iyo salaad baan akhriyey oo aan duubay sidaa daraaddeed baan rabaa ayagaas waxyaalihii oo malaamixda ka soo baxday inaan horta ku meel gaar ahaan aan manhaj uga dhigo maalinkii kitaabka aan wada dhammeeyana waxaa laga yaabaa hadday ii suuro gashay insha allahu tacaala manhajkiisoo mutakaamil ah inaan aan ku soo dari doono muqadimadiisa intaas kadib mukhtasarkan almusani macnihiisa ma aha waxaa lagu yaqaano mukhtasaraadka oo kale dadka mukhtasar hadday maqnaan waxay u fahmayaan kitaabkii oo qaar la soo gaabiyey qaarna laga soo tegay fii nisfi xajmihi wa aqal saasay u yaqaaniin musani mukhtasar saas uma yaqaano wuxuu yiri fii bacdi kutubihi buu wuxuu ku yiri walaysa ikhtisaaru lmacaani huwa tarka bacdiha walityaana bibacdiha walaakina alityaana bilmacaani bialfaadin mukhtasara buuri kitaab oo jaamic almusani la yirah wuxuu iri ikhtisaarka macaanida lasoo gaabiyo kama dhigno macnaheeda in macaanida qaar laga taga qaarna lala yimaado laakiin mukhtasar waxaa la yihahdaa macaanida dhammaanteed inaad la timaadid alfaad gaabanna aad kula timaadid marka waxaan fahmnay mukhtasar almusani inuu yahay kul alculuum alatii taxasala calayha min imaamihi shaafici ou soo gaabiyey bialfaad mukhtasara inay tahay ee wuxuu kasoo tegay inayna jirin waana sidaasoo waxaad arkaysaa markii aad kitaabkiisa mukhtasarka masaa-isha uu kusoo qaatay aad barbar dhigtid kitaab al ummi waxweynuu isticmaal lama arka waxaa laga yaaba bacd almasaa'il yanfaridu biha rabiic ibni sulaymaan almuraadi wa bacdu almasaa'il yanfaridu biha almusani laba tilmiid waay laakiin macnaha guud waa wada wadaagaan marka taa waxaan ogaanay in kitaabkan mukhtasarkaa inuu cilmigii shaaficigi oo dhan badigiis uu madmuuninayo ou macnaha ee lagu sheegay waa nuqdada koobaad nuqdada labaad mukhtasar waxaa lagu yaqaanaa almatn almujarad inuu yahay matniga keligiis oo la sheego oo ka maran daliil iyo tacliil iyo istimbaadaad ka maran saasaa mukhtasaraadka loo yaqaanaa taas haddana kala mid ma aha mukhtasarkan musani uu leeyahay bal waxa weeyaan mukhtasar almusani adiladii qaar buu ka sheegayaa tacliilaadkii waa sheegayaa tarjiixaadkii waa sheegayaa marka waa kitaab bimafhuum aakhar walidaalika waxaan arkay masaa-isha hadduu imaamu shaafici masale ka hadlo ou shan masalo kale maalan shan daliil oo kale uu soo daliishto kulligeed ma wada xadfaya adilada dhan almusani labada daliilo ugu cumd ugu cumdaysan oo ugu muhiimsan buu sheegayaa marka fiiri waa mukhtasar daliilna waa wataa masaladan waxaa u daliil aayadan waxaa u daliil qur-aankan wejhal istidlaal waa sidaas sidaasuu yuu raacsiinayaa ayib manhajka oo imaam lmusani lagu yaqaano waxaa ka mid ah ee asaaniidda imaamu shaafici badana maadaama kitaabkiisa tacsiil uu yahay axaadiida yarwiiha bilasaaniid ninkii asiga uu ka wariyey inkastoo imaamu shaafici markuu masar joogo kutubta u alifay kutubtii ay axaadiid ugu qorneed maka ugu soo tegay kor buu ka qoray marka qaarkeed wuxuu leeyahay laa yastaxdirunii sanadu hada alxadiid لأني أكتب هذا الكتاب عن من غير كتاب الأصول marka dhaqanka lagu yaqaano musani waxaa ka mid ah inuu axaadiidta asaaniidda imaamu shaafici ku wariy inuu wada gooyo haba gooye ee waxay aheeday haddii axaadiidta laba qeyb ay u kala baxdaa mid oo eh, saxiixa ah iyo mid daciifa ah labadaba waa ku jiraan maa min mualifin fi lfiqi ilaa yastadilu bilaxaadiid bianwaaciha marka musani waxaa dhaqan u ah inuu yiraahdo kul alaxaadiid wa ruwiya can rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam xadiidka ama saxiix ha ahaado ama daciif ha ahaado taa waxa weeyaan waa waa malxuuda oo imaamulmusani lagu haysto axaadiidta hadday saxiixa tahay in la yidhahdo qaala rasuulullahi siiqat aljasmi hadday daciif tahayna wa ruwiya la yidhahdo walidaalika annawowi cala shiraazi markasta wuu ku naqdinaya axaadiid bukhaari uu waribuu uu leeyahay waa ruwiya can rasuulillahi kada wa kada imaamu nawowi wuxuu leeyahy saas ma ahayn sidaasaana muxadisiinta ay dhaqan u leeyihiin Ee, waxyaalaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah almusani ka- likownihi axad alfuqahaa laa yatakalam cala alasaniid Xad- xadiidka waa soo daliishanaa waa daciif xadiidkan iyo waa saxiix iyo waa xasan ma dhahay hadduu imaamu shaafici soo daliishtay waa soo daliishana asaga wayaskut caleyh waxa weeyaan waa waa waa waa waa ceeb oo lagu yaqaano mucdam alfuqahaa nin kastaba wixii uu matni arku iska daliishanaya daciifa ha ahaado saxiix ha ahaado laa yuhumuhu walidaalika waxaad arkay ninkan axaadiid uu daliishanaa kana axaadiid labadii axaadiid wax isweydiina mar war maxaa ka saxa wax dhaxaya ma jirto marka haddii uu ku dari lahay musani inuu siduu shaafici samaynayo oo kale inuu asaaniidda ka hadlayo wuxuu leeyahy imaamu shaafici wuxuu yaqaanana waa sheega hadduu aqooni wuxuu leeyahy xadiidkan ma aqaano walow thabata sanaduhu laqultu bihi waa wax lagu yaqaano alxaadiid alati callaqa alqowla eh, biha calayha wa imaamu shaafici waa lagu yaqaanaa ayib midda saddexaad imaamu musani waxaa lagu yaqaana uu kaga soocan yahay dadka aimada eh, shaaficiyada kale annahu laa yatruku alqowleyni biduuni tarjiix imaamu shaafici masaa-isha markuu ka hadlayo mas'alo yuu imaana wuxuu leeyahy laba mas'aladan laba qowlan kaleeyahay qowlkaana waa la dhihi karaa qowlkaana waa la dhihi karaa imaamu al- almusani miisadiisa waxa weeyaan labadaas qowl waa inuu kala rajaxa ou leeyahay labada qowl oo imaamu shaafici masaladan ku leeyahay arjaxuhaa cindii qowl fulaan qowl awal qowl thaani uu leeyahay marka tarjiixiisaas waxa waaye masalada ugu muhiimsan waaye waxay u tahay sanad likulli shaaficiyiin wuxuu ku tarjiixinaa marka axyaanan biquwati daliili axadihima labada labada qowl midkood hadduu daliilkiisa qawi noqdo sidaas daraaddeed uu leeyahy kanaa ka raajaxsan liana daliilahu aqwa marka waxaa ka mid eh imaamu shaafici wuxuu iri markuu tartiibinayo maqsuulaadka waxa ama ama ama al- al- aliqtisaalaat almashruuca markii qabayska eh, mashruuca ah wuxuu iri imaamu shaafici waxaa iigu wanaagsan buu iri oo iigu adag markii janaabada qusligeeda laga reebo meydkoo la dhaqo iyo iyo iyo marka eh, qabaysyaalka asagoo ka hadlayo yaa wuxuu uri qabays waxaa iigu awood oo iigu ad adag oo u adag oo ugu muhiimsan waa midka janaabada buuri wuxuu ku xigana markaas alghuslu min ghusli lmeyit meydka oo la dhaqaa iigu xiga buuri markaasuu wuxuu iri walow habata alxadiidu bidalika can annabiy qultu bihi man qasala mayitan fa- falyaqtasil xadiidkaas hadduu ansaxo waajibanba ka dhigi lahay buuri markaasuu uri waxaa iigu xiga haddana jumcada qusligeeda in laga tagana ma habboona buuri ma waajibna ka dhigi maayo marka intaas markuu saa u tartiibiyey almusani tilmiidkiisa ayay wuxuu uri haddii xadiidkii ee maxaan ku iraahdaa meydka in la dhaqa uusan sugnaanin waxaa marka imaanaya darajada koobaad jumcadii qabayskeedii baa kow imaanaya buuri liannahu waxa weeyaan haddii ninkii muslimkaah hadduu doonfaar taabto aysan eh, qabaysku waajibaynin eh, wa ajmacuu ana man masa khinziiran aw masa meydatan annahu laa qusla calayh oo macnaha meeshas ka taabtay unbaa la dhaqaa laakiin asiga qabays uu ku waajibaynin nin muslin ahoo la taabta qabayskuma waajibaya buuri macnaha musani wuxuu leeyahay nin meyd ah oo la dhaqaahu qabays ma waajibaysa doonfaar la taabtaa ma qabays waajibinayn xadiidkiisana ma ansixin hadduusan ansixin ahamul aqsaal waxay noqonaysaa jumcada inankeeda laga bilaabo wixii waajib ah markii laga reebo saasuu leeyahay marka imaamkiisii tartiibkii waa ku khilaafay liquwati daliil liannahu quslu yowmi ljumcati waajibun calaa kulli muxtalimin yaa nebiga ka soo aroortay xadiis saxiix ah ayib midda labaad imaamu lmusani qad yurajixu axad alqowleyn cala alaakhar limuwaafaqati usuula ashaafici wa qawaacidahu marka qaarkeed labadii qowl markay xagga daliilka ka sinaadaan wuxuu aadayaa qawaacidda imaamu shaafici usuulkiisa lagu yaqaano yuu aadayaa waxaa ka mid eh markii salaatu subxi la yimaado ee oo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax markii la akhriyo asalaatu khayru min annowmi in lagu daro marka imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka sidaasuu qabay qowlka jadiidka ane waa diiday wuxuu iri asalaatu khayru min annowm laguma daraayo liannahu bilaal aadaankiisii lagama warinin waxaa ibni maxduura ninka abaa maxduura la yihaah keli ahoo maka joogay baa ku daray wa aakhiru aadaan wa aadaanu bilaal fi lmadiina kuma dari jirin saasuu yiri marka musani baa soo dhex galay wuxuu iri wa qiyaasu qowleyhi ana ziyaadata awlaa bihi fi lakhbaar kama akhada fi اtashahudi biziyaadati wa fi dukhuuli اnabiyi اlbeyta biziyaadati anahu salaa fiihi wa taraka man laa man qaala lam yafcal wuxuu leeyahay musani waxaa fiican labadiisa qowl kan hore in la qaato maxaa yeele imaamu shaafici waxaa lagu yaqaanaa laba xadiid hadday soo arooraan oo midkood ziyaado ay ku jirto midka kalena ay ku jirin midka siyaadada ku jirto in la qaato liannahu haddii la qaata labadii xadiidaad ku wada camal fasha siduu siyaadadii tashahudkii hadda maalan tashahud ibni cabaas iyo tashahud ibni mascuud baa kala jiro lafdadka ataxiyaatu almubaarakaatu lafdigaas mubaarakaad ah tashahudka ibnu cabaas basay ku jirtaa ibnu alimaamu shaafici ikhtaara tashahud ibna cabaas lihadihi ziyaada ma dhihin ibnu mascuud tashahudkiisa aqwa wa huwa fi saxiixayn ibnu cabaasna fi saxiixi muslim marka liajli ziyaadu u qaatay marka haddiiba ziyaadadii midkan loo qaatay inuu midkan kala qaata bay ahayd oo ziyaadada ay ku jirto waxaa ka mid ah buu leeyahay imaamu shaafici markii layiri nebiga beytkaa loo furay qole waxay yidhaahdeen nebiga kuma dhex dukanin kacbada maalinkii la furtay oo kacbada muslimiinta ay qabsadeen laba saxaabi baa kala warantay ninna wuxuu iri nebigu waa galay waxbana kuma dhex dukanin bilaalna wuxuu iri nebiga waa ku dukaday imaamu shaafici wuxuu iri qowlka bilaalaan qaadin lianna macahu ziyaada marka haddii aan usuushiisa u raacno in asalaatu khayru min annowmi lagu daro yaa habboon lianna fi hada alxadiidi ziyaadatan laysat fi lxadiidi athaani saasuu yiri waxaa dhici karto imaamu lmusani inuu labada qowl kala rajaxa lianna axada alqowleyni yuwaafiqu qowla jumhuuri lculamaa inuu waafaqo waxaa ka mid ah imaamu shaafici inuu yidhi laa yamsaxu calaa jurmuuqayni qaala fi lqadiimi yamsaxu calayhima labada qof oo laysdul saaray jadiidka qowlkiisa wuxuu qabaa labadooda lasla masax ma ansaxayo jadiidkana qadiimka wuxuu qabaa waa masaxaya musani labadii qowl uu kala rajixinaya wuxuu ihi walaa aclamu bayna alculamaai fi dalika ikhtilaafan inuu bannaan yahay labada jurmuuq midkood in la masaxo khilaaf culamada ay ka dhex jiro oon shaafici ahayn ma ogi buuri markaasuu wuxuu yidhi waxaa marka fiican wa qowluhu labada qowl midkeeda shaafici oo macahum ou culammada la jira yaa wlaa bihi ku fiican min infiraadihi canhum buuri in la yidhaahdo imaamu shaaficiya culammada khilaafay oo qowlkaas loo rajaxa waxaa ka fiican qowlka culammada oo ku waafaqo qadiimka ah oo jurmuuqeynka waa la masixi karaa ah in la qaataa fiican buuri liannahu sababta loola jeedo qofka waa in lagu dhimriyo laga faa-idaysto alfaa-idatu alatii taxsulu bilkhufi taxsulu biljurmuuqeyni faa-idada sidaasuu leeyahy marka sidaas daraaddeeda habboon labada qowl midkood midka jumhuurta uu ku waafaqay in la qaato saasuu leeyahay eh, imaamu shaafici imaamu lmusani marka qaarkeed labada qowl wuxuu kala rajaxayaa hadduu wax u waayo usuushii shaafici ama quwat daliil ama muwaafaqat qowljumhuur hadduu u waayo asigaa ku ijtihaaday musani waa khidmada ugu weyn oo kitaabka u qabtay waay liannahu lamid ma aha labada qowl oo imaamu shaafici waatay manhajka ilma shaaficiya waxaa layihahda alaqwaalu lilimaam walawjuhu lilasxaab waطuruq altacbiir can ilmadhab aa la kala yiraahdaa marka labadii qowl haddii ay u noqday ninka kala rajaxaya albayhaqi faa-iido weyn uu leeyahay wa min dalika qowlu shaafici fii xaqi man wadaca lusuuqan calaa mowdici ljarxi tayamama buur ninkii ay boog ku dhacdo oo boogtaas dhayo ee wax dul saaro haddii eh, boogtii ay baanato oo jabaa-irtii lagu dhejiyey laga fujiyo imaamu shaafici laba qowl ah aan ka qabaa buuri qowl wuxuu leeyahay markuu caafimaado intuu intuu jiryahayna waa masaxa markii laga ridana waa soo celinaa salaaduu dukaday buuri qowlka labaad oon ka leeyahay waxaa weeyaan waa masaxa waana ku dukanaa markuu caafimaadana soo celi maayo labadaas qowluu imaamu shaafici masalada ka leeyahay markaasuu imaamu shaafici wuxuu uri wa in saxa xadiidu caliyin annahu inkasara ixdaa zandayhi fa amarahu nabiyu sal allahu alayh wasalam an yamsax cala aljabaa'iri qultu bihi wa hada mima astakhiru allaha fiih waxaan mathaaisha aada amhiladan aan kuu sheegaa waxay kugu soo mari doontaa fii kitaabi tahaaray kugu soo wada mari doontaa mukhtasarka haddii ay xadiidkaas cali ou ansaxo inuu nebiga jabaa-irta masaxay waa waan qaada lahaa bu waxaan dhihi lahaa waa la masaxaa lamana soo celinaayo laakiin maadaama weli hadda waxay caddaynaa inuu ansaxay xadiidkaas ay jirin ilaahay baan aan aan weydiisanayaa khiiradiisa inuu sida xaqa igu hanuuniyo buu imaam shaafici saasuu u baxay markaasaa waxaa la yidhi musani baa yimid awlaa qowlihi bilxaqi cindii annahu yujzihu walaa yuciiduhu buur labada qowl haddii la yidhaahdo aniga waxaa ila wanaagsan qowlka dhahaya in la masaxaa ku filan salaadii haddii uu caafimaadana soo celi maayo taas waxay la mid tahay buuri nin kasta oo caajizo oo salaad dukana wuxuu ka caajizo oo wax kale inuu qabta loo ruqseeyo wax uu soo celinaya ma jirta buuri waxaa ka mid a buuri naagtii mustaxaadada ahayd dhiigaa ka socdo waxaa la yidhi wixii ixtiyaad hasa taxafud ha samayso salaad kasta ama ha u qabaysato ama ha u weyse qaadato haddana ha dukato hadday istixaadadii ka baxda nin dhahaya male salaaddii istixaadadii ay ku dukataa soo celisa lama dhahay kanna oo jabiirada qabane oo boogta ay ku taallo oo la dhayay asigana taasuu la mid yahayo waa masaxa waana dukana hadhow hadduu caafimaadana gabadhii xeydka ka go-ay ay la mid noqonayaa la soo celin maayo taasaa loo raacayaa buur midda afaraad oon rabna inaan ka hadalno imaamu lmusani manhajkiisa waxaa ka mid eh kitaabkan imaamu shaafici hadalkiisa bes kuma gaabinin hadal asiga uu leeyahy ku darsaday ziyaadaada la yidhah ama idaafaat a la yidhaahda idaafaadkaas uu ziyaadinaya al- almusani fii kitaabi lmukhtasar kitaabka dhexdiisa uu ku ziyaadinaya qeybyaal ay u kala baxdaa mar waxay uu kala baxdaa mar wuxuu u samaynayaa hadalkii shaafici markuu soo qaato ou arka inuu dadka uga cabsaday inay sida hadalka u yahay si kale loo fahmo yaa wuxuu samaynayaa inuu caddeeyo marka waa ziyaada liliidaax wa taas waxa weeyaan waxaa ka mid eh imaamu shaafici wuxuu uri waida altaqa alkhitaanaani waltiqaahumaa an taqiiba alxashafatu fi lfarji fayakuunu khitaanuhu xidaaa khitaaniha fadalika- fadalika iltiqaa'uhumaa saasuu iri musani markaa wuxuu iri halkaa saas soo sii cadaynaya iltiqaau lkhitaanayni an yuxaadiya khitaanu rajuli khitaana almara laa an yusiiba khitaanuhu khitaanaha waxa waaye waxaa lagu leeyahay qofka eh, ninka ah khitaankiisa gadaal buu ku yaalaa qeybta hore oo ra-su dakar ah waa bannaan tahay khitaanka waa maqaarka meeshuu ka bilowdo marka la macnihii ma aha idaltaqa alkhitaanaani labadii la guday hadday istaabtaan ma ah ee markuu eh, dakarkii qeybtiisa hore galo khitaankii maqaarkii ninkiisi iyo gabadhii khitaankeedii markaasay kulmi karaan ee mujarad inay istaabtaan maaha labadii hadday istaabtaan qabays ma waajibahay laakiin an taqiiba alxashafatu fii farji lmara markaasaa la dhihi karaa khitaankii baa qaabilay dakarkii bikhitaani lmara sidaasuu ku sii cadeey marka waa towdiix waay ziyaadaadka waxaa ka mid oo imaamu lmusani uu ku daraya kitaabka eh, shaafici mukhtasarkiisa eh, ziyaadaad uu marka qaarkeed uu ku darayo min cindihi laakinaha calaa usuulihi wa qawaacidihi masalo uu imaamu shaafici sheegaya masaladaas mas'alo ka farcanto ou imaamu shaafici haddii uu ka hadli lahay siduu ugu hadli lahay binaan calaa qawaacidihi wa usuulihi yuu ku darayaa ou leey masaladanna waa la mid liannahu qawaacidda uu masaa-ishii kale u raacay bay waafaqsan tahay oo tanna madhabkiisa lagu darayaa buu leeyahy walidaalika culammada waxay isku waafaqeen imaamu alxarameyn aljuweyniya wuxuu iri idaa kharaja ay lmusani lishaafici qowla fatakhrijuu awlaa min takhriiji gayrihi wahwa yaltaxiqu bilmadhabi laa maxaala buuri takhriijka waxa weeyaan masaa-isha dheeraadka ou imaamu shaafici ka aamusay ou- ou musani ku daray ou leeyahay waa inay madhabtiisa ka mid ah tahay liannahu calaa waxay waafaqsan tahay qawaacidiisa usuushiisa marka wuxuu leeyahay asigaas waa in la raacsiiyaa bilmadhabi laa maxaala hadalkaas imaamu shaafici uusan dhihin masaa-ishaas waxaa laga mid dhigayaa laga mid dhigayaa masaa-ishii oo eh, maxaan ku irahdaa imaamu shaafici bay la mid tahay miduu ka hadlay marka meel kalena wuxuu ku yiri imaamu alxamramayn fain kaana litakhriiji mukharijin iltixaaqu bilmadhabi faawlaaha takhriiju lmusani liculuwi mansibihi fi lfiqi watalaqiihi usuula shaafici min falaqi fiihi buuri waxa weeyaan haddiiba hadal nin uu leeyahay madhabta imaamu shaafici lagu darayo waxaa u habboon in lagu daro hadalka imaamulmusani ou dheeraadka uu ku daray uu yiri madhabka shaafici uu ka mid yahay inuu yiraahdo in lagu dara kaasaa ugu habboon uu yiri maxaa yeelay darajada uu madhabka ku leeyahaa sarrayso iyo imaamu shaafici uu madhabka dhan asiga ka qaatay nin madhabki biwaasida ku qaatay iyo nin saaxibulmadhab madhabki asiga mubaasharatan ka qaatay isku mid ma ah min falaqi fiihi macnaa afkiisuu ka maqlay waxaa ka mid ziyaadaadka uu ziyaadinaya musani ziyaado asiga gaaru ah wa hadii masala muhima jiddan waxa weeyaan mas'ala asiga gaaru ah oo leysat calaa usuuli shaafici walaa calaa qawaacidihi taas waxa weeye madhabka laguma daray fiiri marka cilmiga wuxuu u baahan yahay barasho hadalkuu imaamulmusani kitaabka ku daray midna madhabkuu ka mid yahay midna ka mid ma aha waxaa ogaan kara ninkii usuululmadhab shaafici wa qawaacidihi yaqaano waxaa ka mid a buu leeyahay imaamulxarameyn oo kitaabkiisa xa- ah, nihaayat lmatlab wuxuu iri idan farada إذا انفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب فإذا خرج للشافعي قولا فتخريج أولى من تخريج غيره وهو يلتحق بالمذهب لا محالة haddii imaamu musani ou la keli noqday buuri hadduu la keli noqdo ra'yi oo aan usuushii shaafici ka mid ahayn fahuwa saaxibu madhab waaye musani taabicna waa yahay haddana wuxuu gaaray mujtahid mutlaq ah wixii dheeraada oo calaa dawi qawaacid alimaam shaafici aan ahayn waa madhab gaar u ah musani haddii laakiin uu calaa qawaacid almusani uu calaa qawaacid shaafici uu e, uga darane waa lagu daraa wixii gaar u ena asay gaar ku tahay madhabaa looga dhigay annawowi wuxuu yidhi wahada aladii qaalahu alimaamu alxasan laa shaka anahu mutacayin buu yidhi abulxasan alm- eh, xasan almaawardi eh, eh, al- eh, waa- la wahada aladii qaalahu alimaamu aljuwayni xasanun buu yidhi midka uu bujuweyn yiri mid fiican weeyaan laa shaka anahu mutacayin inuu yahay oo hadalkii musani ah marna waxa weeyaan madhabka lagu daraa waa markuu yahay calaa qawaacidihi wa usuulihi marna waxaa lagu darayaa eh, maxaan ku iraa madhab gaar ahaa looga dhigaya waxaa qeybka noqonaya qeybtan ayaga ah mukhaalafatu lmusani lilimaam shaafici masaa'il badan ou imaamu shaafici qarirayo yuu imaamu til- musani ku khilaafaya wa hada ahamu shayin fi baabi taqliid haddii ay waajib ahaan lahayd in imaamka in la khilaafo inayna banaaneen kaana awla nnaasi ficla lidalika almusani musani oo tilmiid la yaqaana ah yaad arkaysaa fi thanaaya kitaabi lmukhtasar masaa'il badan uu imaamu shaafici si u qariray si ka duwana buu asagana u qariraya uu leeyahy imaamkayga waan ku khilaafsanahay tanaa ka rajaxsan uu leeyahay taas waxaan ogaanay taqliid fii diin illahi inay banaaneen waa fulin dardaarankii imaamu shaafici la fuliy oo qofkii wuxuu u arko inay ay- ay- ay marjuux yihiin in ilaahay ku caabudo ma aha waxaa laga yaabaa imaamulmusani inuu imaamkiisa khilaafo raajixna shaafici ou yahay maca daalika musani kuma raacin liannahu asiga sidaanaa la raajaxsanaatay laysa bidaruura mas'alo kasta uu musani ku khilaafay imaamkiisa inuu musani ka xaq leeyahay ma aha qad yakuunu alxaqu maca almusani waqad yakuunu maca imaamihi mas'alo kale waa taas laakiin qofkaana waxaa waajib ku ah masaladan aad qarinaysa haddii imaamkaada siduu u qariray ay khalad kula tahay inaad ku raacdid ma banaano sidaas way waxaa ka mid eh markuu fii baabi nawaaqid alwuduu uu ka imaanayay imaamu shaafici wuxuu iri ninka hadduu fadhiisto asoo fadhiya mumakinan maqcadatahu min alardi ou ku hurdo feesada kama buraysa fiirso waa hadda madhabka waa la wada yaqaanaa musani wuxuu iri hurdada laba mid ay tahay inaan idhaahdo weysada waa burisaa iyo ma buriso inaan idhaahdo labadaas mid waa haddaan idhaahdo alwuduu min nawaaqid alwu- al- annowm min nawaaqid alwuduu haddaan idhaahdo ayi xaalo uu ku yimaado weysadii waa buraysaa buu leeyahay walow kaana almusalli mumakinan maqcadatahu min alardiba ha noqoto sidaan u leenahay oo kale qofkii haddii uu xadad ka yimaado kaadi ama dhuusa uu ka timaado dhuusa haddii qofkan ka timaado ama ha istaagnaado ama ha fadhiyo ama ha joogsado ama ha jiifsanaado sidii weysadii u burinayso iyo hadday hurdo ka timaadan ay u burinayo la kala maqaadi kara buu leeyahay marka fiiri bisariixi lcibaaru ku khilaafay macnaa dalika marka waan u laabanaynaa war labadaas imaamo iskhilaafay ayuhuma axaq in lagu laabto yaa masalada ku xaqsan masalo kale waay laakiin imaamulmusani wuxuu u arkay in lakala qaas- lakala qaadqaadin haddiiba hurdo timaado ix- ixsaaskiina ou tago inay weysada burayso calaa ayi xaalin kaana calayhi lmusalli musalliga si kastaba ha ahaado marka saasuu imaamkiisa ugu khilaafay والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين